waxaan rabaa kole inaan u mahad celiyo ra-wasaaraha runtii xalay u tagnay arrin ku saabsan cabasho ka timid magaalada barlxaawo si daksana ayuu markiiba meesha ama kula ugu yeeray wasiiradiisa arrimaha gudaha arrimaha dibadda marka arrintan way ku jirtaa wayna waxaana si fiican baan arrintan labada dowlado waxaan dhihi karaa waxa weeye in shacabka soomaalida ogaadaan in dowladooda ay arrintan ay macnaha ay ku jirto oo ayna lagana shaqeyn doono sidii xal waara loo beri lahaa markiiba wasaaradihiisi wasiirka arrimaha dibadda iyo gudaha kulan degdeg aan la fariisano waxaad ka tirtisaa maaragtay sida dowladda soomaaliya ay arrintan ay ugu jirto